الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد على صحبه وسلم maanta oo ay taariikhdu tahay tobankii bishii koowaad waxaa ka dhacay wasaaradda maaliyadda shir uu madaxweynuhu shir gudoominayey madaxweyne ku-xigeenkuna joogay oo la isugu yeeray khuburo iyo madaxdii hore oo soo madhay wasaaradda maaliyadda madaxweynihii hore cabdixaan sheekh maxamed faroole oo wasiirka maaliyadda laba jeer soo noqday markii hore faarax cali shire cabdulaahi sheekh profesor samantar jaamacadaha macallimiinta ka dhiga dhaqaalaha ka dhiga aqoon-yahanada ah dadkaas oo dhan baa la isugu yeeray wasaaradda maaliyadda bangiga gobolka degmada madaxweynuhu wuxuu shir guddoominayay shirkaas oo looga hadlayay xaaladii sicir bararka oo jirtay in go-aam awalba shirar baa ka socday laakiin shirarkii ugu dambeeyey laga gaaro bal in layska waraysto waxa ugu dhow oo xal u noqon karaa hadday barofesoradii dhaqaalaha tahay hadday raggii wasaaradda soo maray tahay kulluhum in laga wada hadlo falanqayn iyo dood dheer kabacdi waxaa la qabtay guddi uu guddoomiye u yahay madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole oo ay wasiiradu ku jiraan brofesor samantar ku jiro brofesorada jaamacadaha ay ku jiraan iyaga ayaa waxaa laga sugayaa wixii tala soo jeedin ah oo laga gaari karo dhibtan hadda sicir barar maahe qiimo dhaca ku dhacay shin soomaaliga wixii dowladdu ay ka gaari lahayd madaxweynuhu guddigaas buu yiri kasoo talabixiya wasaaradda maaliyaddu waa ku jirdhaa bangi waa ku jiraa wasaaradda ganacsigu waa ku jiraa jaamacadaha iyo raggaas akhyaarta barsooraka iyo wasiiradii hore iyo madaxweynihii hore waxaan ka sugaynaa haddii rabiidmo muddo saddex beri gudahood ah inay ku keenaaniin waxyaabo la kala doorto oo ay u arkaaniin markaas waxa problemka gataagan in lagu xallin karo marka guddigaasaan kawada sugaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa haddii rabiidmo waxaan maqli jiray ceelna uma qodna cidna uma maqan ceelna uma qodna waa maamaha soomaaliyeed ciddii lagu tuhmayey lagu tuhmayey aqoon dhaqaale in maanta halkan la isugu keenay waana wax sharciyaho marka dhinaca diinta loo eego fasalu aala dikrim kuntum laa taclamuun cidda waxaa cilmiga u leh weydii waa aayaddii qur-aanka ahayd marka waxaan ka sugaynaa runtii xaqiiqiyan in la keeno waxyaabo la kala doorto oo loo arko inay maslaxad u noqon karto hadda barobalemka jira saddex beri gudahood baan sugaynaa shacabkana waxaan leenahay dowladdu markii horena dadaal bay waday arrintan warkii horena waxaa loo galay in shacabka loo daneeyo haddana weli waa la wadaa cidna hadda waxba ka sheegimayo dhaliilmayo ganacsato iyo sarifle iyo midna wax ka sheegimayo problemisku wuxuu noqon doono rag baa loo xilsaaray cidda problemka wada iyo cidday wax ka socon waayeen iyo iyo waxa la rabo in ay xal ku noqdo waxaa laga sugayaa raggaa khubarada baa laga sugayaa insha allahu saddex beri gudahood aad iyo aad baa umahadsantihiin meediyaha iyo bahda saxaafadda dhammaanteed iyo qolyaha wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada kulligiin aad iyo aad baan idinku mahad celinaya wasalaamu calaykum